muddo afar bilood ah iyo weliba magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya ku surna koronto la-aan saameyn xoog leh ku weelati nolola dadka ganacsi iyo weliba goobaha caafimaadka shacabka magaalada mandheer oo kubanaan bahay koronto la-aanto ku jartamiilaas iyo cabasho xoog leh kumuuji iyoo sheegay in labaati afar sayooyin koronto la-aan sidoo kale shacabkay sheegeen in maalintii korontadanka baxeen degmada beledhow welibana ku hadleen waliyaabaha sheenay koronto la-aanta iyo wajahdii waxaan maanta halkaan iskugu imid annagoo reer mandheera oo dhan in magaaladii mandheera afar iyo labaatan saac koronto laga laayahay habeen iyo maalin waxaanu marahaynaa inaanu magaalo beled xaw la yidhahda maalintii dhagax loo doonta magaalada mandheerana weligeed ay dawlad lahayd oy kenya ka mid ahayd dhibka la sheegahay oo maanta mandheera yeellana waxaanu ognahay embiga mandheera east inuu laba inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horena ay sii yeeleen ee matoorraheena layidhi ma shaqaynahayaan mandheera 1971 d b lay keenay ilaa maanta sanad iyo laba intaan keen reer mandheeraan ahaa odayaasha magaalada mandheera ka mid ayaan ahaa mas-uul baan ka soo noqday marxaladda maanta mandheera taalla maaha mid weligeed soo martay marka waxaan uga cabanhaynaa dowladda national government iyo county government ma doonayna annaga in macnaha mandheera maanta beled xaaw aan dhagax loogu doonto oo boqol shilin ay islaan masaakiin intay aadda beled xaaw konton shilin ama lix shilin ay ka soo siisa baraf oo mandheera madaxdeeda ay beled xaaw ay u doonanaysa meeqaasuna wax noola soo doonanay ceeb weeye midda tan madaxda qaar hadda maanta ku jirta kursiga haddaan ka mid ahaan lahay anigu is casin lahay because howlgab bay dadka ka dhigeen howshoodii ay garan laayihiin waxaan leeyahay sida ugu dhaqso badan cabashada mandheera laga soo cabanahaya in laga soo jawaaba
afar bilood wixii la sugaayey markii laga quustay rabadaan baa soo gashay kuleelka boqolkiiba afartan u maraa magaalada koronto male masaajid laguma dukan karo isbitaallada waa xihan yihiin shacabka reer mandheera magaalada mandheera wax weye magaalo gobola waaye awal degma ha jira hadda gobol waaye waa siddeed degmo ayaa gobol u tahay barafka waxaa loo raadsadaa beelaxa waa loo raadsadaa shalay waxaa lii sheegay d c-ga iyo hadday ba ka leeyahay guddoomiyaha degmada madheera inay maaragtay nimanka oota mas-uuliyiinta barafka u raadsadeen belaxaw war belyan laba boqol iska haystee yaa korontana siiyo naga ganacsado islaam ah annaga lacagaan dhiibaynaaye jeebkeenna lacag ka dhiibayna yaa naga ganacsadaa mas-uulnimadii waa la gafey mas-uulnimadii waa la gafey ilaahayna ha u tooba keenaan hadday warkaa dhegaystaan intay soo raacaan lixdeed m b iyo gabana ay sanata motoor ha noo keenaan ama deen ha ku soo qaadaan ama deeq ha ku soo qaadaan wax anigu aan leeyahay magaalada madheera arrin kalaan ku darsanaya oo fursad dahab ay maantii tahay way u qaybsan yihiin dhowr ay u qaybsan yihiin badan waxaa yeele kuwa badan oo waxaa jira ka ganacsada ee qoodaarta iyo biyaha iyo wixii labada ka ganacsada waxaa jira kuwa waayeelle oo xanuunsan oo sariir saaran oo u baahan koronto u baahan oo magaranaysaa faan iyo u baahan qaboojiye u baahan kuwa isbitaalaha ku jira waxaa jira keliyaha laga dhaqahayo oo xanuunsan oo isbitaallada ku jira waxaa jira wax badan baa jira daawooyin waxaa jira firijeerada taallo waxaa weye kuleel aan u dulqaadan karin wax badan marka la isku daro waxaa weeyaan dhibaato badan baa nagu haysata halkan shalay iyo saakii labadaba waxaan ku kalahnay kenya baawaan ku kalahnay warna qancii nooma sheegin ismaamulka mandheer ayaana korontadii ee biyaasa shirkadda korontada kenya ee kenya bawa ku dhaliyaasa matooro weyn oo ku shaqeeya u naftada hana sanadab ka sii wanta badan ismaamulkaasi